madrasada rawdatul iimaan ayaa magaalada beledweyn ka daahfurtay tartan kubadda cagta ah oo loogu talagalay isdhexgalka ardayda tartanka ayaa waxaa ka qeybgelaya dhammaan qeybaha kala duwan ee madarasadu ku leedahay xaafadaha magaalada macalin saadiq cismaan oo ka mid ah macalimiinta madarasada ahna gudoomiyaha guddiga tartanka ayaa ka waramaya tartankan iyo hadafka laga leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa ujeedaan ba halkan waxaa ka socda tartan isdhexgala ee soo qabanqaabeyen baada madrasada rawdatul iimaan guran loogu talagalay galaasmanka iskoolka oo ka kooban yahay qaybtiisa buurduweyn iyo qaybta bariga sidaa war daawanaysaanba waxaa gadaasheeda ka socda sabaxan waaye ujeedkaa u qabanan tartanka wuxuu ahay ardaydeen inay sidaan isku dhexgalaan sucuurtooda muujiyaan waxaan halkan ku caddaynaynaa dareenkeena lama soo goobi karo waana markii ugu horeysay oo tartan noocaan oo kaleenta uu ku qabsoomo iskoolka waxaan rajaynaynaa inaad tartamadan iyo kuwo kasii qurux badan sanadada dambo ay noo sii socon doonaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaana soo qabanqaabiyay barnaamijkan quruxda badan maamulka macalimiinta iyo ardayda baada idaacadda aada umahadsantiin waxaa idinkaga mahad celinayaa sida mar waliba aad uga qabtirtaan bulshada baahideeda galitisan aada umahadsantiin si kastaba waa markii ugu horeysay oo tartan isboortis loo qabto ardayda madarasada rawdatul iimaan ee magaalada beledweyn